إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ku dhowaad toban qof ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday dab ka kacay guri ku yaala magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay in amni darrada haysata mas-uuliyiinta dowladda federaalk ay ku dhow yihiin in eelaboorka magaalada muqdisho ay guryo ka dhistaan si ay gambaad uga helaan xarakada shabaabul mujaahidiin faahfaahin ayaa laga helayaa xasuuq ay mar kale ciidamada liyu booliis ay canfarta ka geysteen deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka warbixiyey waxqabadka wilaayada ee sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada in ka badan konton ruuxu karishtaan ah ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay kiniisad ku taalla dalka masar
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oofitaan ku dhowaad toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay guri ku yaala magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed maxamed muude iyo abu muslim ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa ku waramaya in dab xoogan uu ka kacay mid ka mid ah xaafadaha magaaladaas dabkan ayaa waxa uu ka kacay guri ku yaala xaafadda saddex tobnaad ee magaalada jigjiga waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan afar ruux ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dabkan halkaa ay ku dhaawacmeen shan kale waxaana gubtay gurigii uu dabka ka kacay afarta ruux dabka ku dhimatay waxaa ku jiray saddex caruur ah maamada dhashay ayaana ka warbixinaysaa qaabka ay wax u dhaceen
gabadha xaaga waan ka xareeyey way soo bixisay haddana waan ka xareeyey waxaan ku irkan shidaalow leeyahay saliidkuma jirtee jikada ka isticmaal sacday ugu shubtay uu ii soo uray ayaan digsigii tuur isiri digsigii markaan tuuray caagituun baa dabka qabsaday ciyaalka yar meeshay ku xaraysanayen daloolkay sugayeen ciyaalka yar meeshay ku xaraysanaayeen markay ku xaraysanaayeen saddexda yaryarba dhankaasay fadhiyeen iyo aabahood odayga intuu soo xigay saddexdana gadaalay jireen dabkii bar loo damiyaayo waay daaqad halkaas qabfuray buskan soo tuuray biyaan soo qaaday halkan halkaan iga maray shan qofna waa iiga dhaawacan tahay laba martiya iyo saddex aan dhalay laba martiya iyo laba aan dhalay iyo odaygii qabayna wuu ku dhaawacmay afar cunugna waa iiga dhimatay mid wiilkaygaa dhalay af saddexna anaa dhalay magaalada jigjiga ayaa waxay marar badan sidaan oo kale oo martigelisay dhacdooyin nuucan ah kuwaas oo galaafatay nolosha dad badan mahadsanid maxamed muudey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka warbixiyey waxqabadka wilaayada ee sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada maxamed daahir cali sow ayaa warkaas faahfaahinaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo u waramay idaacadda alndulus ee ku hadasha afka xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa ka hadlay waxqabadka wilaayada sanadkii tegay ee lasoo dhaafay kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriga qeybaha hore waraysiga weliga waxa uu ku sheegay in ay kordhiyeen muddada ay soconayaan dowraadka loo qabanayo bulshada dowraadku marka waxay iskugu jiraan dowraad bilo ah iyo qaar sanadla ah iyo qaar asbuuci ah waxaan run ahaantii aan ka bedelnay wax badan maadaama muddo badan lasoo shaqaynayay nidaamkii hore dowraadka wax badan baan ka bedelnay hadday noqon lahayn xagga waqtiga waxaan ka bedelnay in dowraadka laga dhigo laba maalmood ama saddex maalmood waan badinay dowraadka ugu yar waa asbuuc toban maalmood labaatan laba bilood shan bilood lix bilood qaar waxaa jira een, hal sano soconayay waxa uu sheegay tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan labada gobol in ay aadeen ducaad ka tirsan wilaayada kuwaasi oo bixiyo dowraad lagu qaatay muqarar loo dejiyey waxaan qaadanay laba bilood walba in labaatan tuulo la ta'hiiriyo maadaama gobolka uu tuulo badan uu leeyahay hal marna aan tuulooyinkaas oo dhan aan la wada ta'hiilin karin dowraadna aan loo qaban karin waxaan qaadanay degmo walba laba tuulo in ay dowradaas u qabtaan laba biloodna ay socoto muqararkeeda nidaamkeeda wax walba waa loo dejiyey waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala intaas markii soo gebagabowdo in imtixaan guud laga qaadi doono marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in xaggaas een, horumar badan laga gaaray sheekh maxamed abu cabdalla oo ka warbixinaya tirada dowrooyinka iyo dadka ka faa'iidaystay ayaa waxa uu sheegay inay qabteen boqol siddeed iyo toban dooro ayna ka faa'iidaysteen in ka badan laba kun oo ruux kuwaasi oo ku nool wilaayada jubbooyinka dowraadka sanadkan la qabtay waxay dhammaayeen boqol toban iyo sideed dooro dadka ka faa'iidaystay waxay dhammaayeen laba iyo toban kun sideed boqol toban iyo saddex qof macnaha waa cadad haa'ila waa labada gobolba macnaha waa dad weliba lasoo doortay xul ah weeyaan oo lasoo doortay oo ama ka shaqeeya makaatib ama qeybaha ummadda ee bulshada ka mid a abu cabdallah waxa uu ka hadlay shirar sanadkii lasoo dhaafay dhacay islamarkaana ay ka soo qayb galeen culumaa udiin odayaal dhaqan iyo macallimiin Een, saasoo kale waxaa jiray sanadkan mu'tamaraad badan oo wilaayadu ay qabatay aan ku koobnayn keliya xagga waxbarashada mu'tamarkii weynaa ee loogu magac daray almu- almu'tamar atashaawuri xawla tatwiir addacwa waxa weeyaan lagu horumarinaya xagga dacwada ayna kasoo qayb galeen culamada iyo dad badan oo aqoon-yahano ah iyo macallimiin alxamdulilah rabbi alcaalamiin wax badan baa kasoo baxay Een, waxaa ka mid ahaa mu'tamaraadkii waaweynaa ee la qabtay ee mu'tamarkii odayaasha dhaqanka loo qabtay oo looga hadlayay diyaadka iyo qaabka loo bixiyo iyo dhaqanka iyo guurka looga hadlayay waxaa ka mid ah mu'tamaraadkii waaweynaa ee loo qabtay xagga qur-aanka kariimka ah sida lagu horumarin karo ee lagu qabtay macaahidda mid ka mid a si kastaba ha ahaatee horumar dhanka waxbarashada mid la xiriira beeraha ganacsiga ayaa laga dareemayaa wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo meelo yar ay ka joogaan shisheeyaha iyo lajirayaashooda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay in amni darada haysata mas-uuliyiinta dowladda federaalk ay ku dhow yihiin in eelaboorka magaalada muqdisho ay ka dhistaan guryo si ay gabaad uga helaan xarakada shabaabul mujaahidiin maxamed amiin ayaa ka waramaya xamse cabdi barre ayaa xilli uu khudbad ka jeedinayay munaasabad ka dhacday hoteel aad loo ilaaliyo oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira amni darrada ay wajahayso xukuumaddiisa cusub iyo khataraha ku geedaaman waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dowladda federaalk iyo xubnaha la shaqeeya ay isugu urureen guryaha u dhow xeebta haddaan hoos iskula hadalno dowladda xaggay ka shaqaysa iyo hadallo kale ayuu goobta ka sheegay xamse cabdi barre dowladda afkeenna waa isku ammaane hoos markaynu isula hadalno dowladd waxay ka shaqaysaa intan oo dhan oo hadda halkan fadhisa haddaan dhaho xaggee degantihiin jidka wadnaha wixii xaggaa ka ah in yar baa laga yaabaa inay gacanta taagto waana ogtihiin jidka wadnaha xaggaa wixii ka ah inay guryuhu raqiis ka yihiin waa ogtihiin inay khudaarta u dhow yihiin laakiin waxaad mooddaa inaan badii kusoo ururnay oo kalluunka inoo soo haray oo wixii kaloo dhan waxaa weeye waa laysa soo kubaareeyey baa la dhihi jiray waa laysa soo kub kulligeen waan is soo kubaarayn dhinacan baa laynoo soo waday marka dowlad ma waxay dowlad ku noqon makal mukarama walwalka uu dareemayo xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa ayaa gaaray in ay guryo ka dhistaan eelaboorka magaalada muqdisho si ay halkaasi ugu badbaadaan howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadaladii uu halkaasi ka jeediyeyna waxaa ka mid ahaa sida tan hadda eerboodkii baa la dhex galay waxaan ka cabsanayaa in eerboodkaan hoteello ka dhex dhisano maalin dhow iyo guryo berrigii baan ka soo qaxnay xaggaan usii soconnaa sidaas marka ma sax baa waxay la tahay sidaas sax maaha wax kasta haddaan samayno oo aan hadeertan ciidamo u dirno oon xajaar aan dhahno dir booliiska magaalada dhinaca kale uga dhex baxa ciyaal weera meelaha uu ku caydhcaydhsan karaa laakiin cadowga xaqiiqiga ah ma arkayo cadowga xaqiiqiga guryuhu ku jiraa ruux weliba oo mas-uul ka noqda dowladda federaalk ee ay shisheeyuhu ka dhiseen magaalada muqdisho gaar ahaan ragga qabta xilalka sare ee dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa bilaha ugu horreeya ee wakhtigooda jeediya hadallo ay ugu cabanayaan amni darrada ay ku jirto dowladda iyagoona raaciya hadallo ay ku orkacsanayaan islamarkaana isku muujinayaan in ay wax ka qabanayaan balse muddo kadib waxa ay xilka ka degaan iyadoo uu ilaalinayo askari laga keenay dalka uganda ama burundi faahfaahin ayaa laga helayaa xasuuq ay mar kale ciidamada liibu booliis ee canfarta ka geysteen deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed zakariya cumar ayaa ka waramaya
xasuuqan oo ay geysteen maleeshiyaadka qomiyadda canfarta ee askarta leobolis ayaa waxaa gelinkii dambe ee shalay uu ka dhacay deegaanada ay gumaysiga ku haysato xabashada etoobiya ee gobolada soomaali galbeed weerarka ayaana waxaa si gaar ah loogu beegsaday dadka soomaalida ah ee ku dhaqan deegaanadaasi xasuuqan ay geysteen maleeshiyaadka qomiyada canfarta ee leobolis ayaa waxaa khasaare kala duwan uu ka soo gaaray soomaalida ku dhaqan halkaasi inta la og yahay waxaa weerarkani ku dhintay ilaa labaatan soomaali ah oo rag u badan iyadoona wararka qaarkood ay tibaaxayaan in dadka la dilay ay ku jiraan haween iyo dad isku qoys ahaa kuwaas oo ka mid ahaa dadka ay xasuuqa u geysteen qowmiyadda canfarta ee askarta leobolis sida ay sheegayaan ila dadka deegaanka ah maleeshiyaadka leobolis ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka soomaalida ah ee ku dhaqan goboladaasi waxaana dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fulisay weeraro waaweyn kuwaas oo cagta lagu mariyey askarta leobolis gaar ahaan kuwii ku sugnaa deegaanada yeed iyo caato ee gobolka bakool halkaas oo looga dilay boqolaal askari iyadoona ay soo gaareen dhaawacyo intaasi ka badan warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan konton ruux oo karishtaan ah ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay kiniisad ku taala dalka masar faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay dab xoogan oo maalintii shalay ka kacay kiniisad ku taala gudaha dalka masar halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan boqol ruux wararkii ugu dambeeyey dabkaas ayaa ay sheegaya in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay konton ruux oo gaalo ah halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan dabkan ayaa waxa uu ka dhashay koronto wuxuuna ka kacay goob ay ku sugnaayeen shan kun oo karishtan ah taas oo sababtay in markii uu dabku kacay ay isbuurtaan waxaana dadka dhaawacmay ku jira askar ka tirsan xukuumadda qaahira cabdilfataax asiisi keligii taliska hogaamiyaha xukuumadda qaahira ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay islamarkaana la xanuunsanayo dadkii ku waxyeeloobay dabkan isaguna muujiyey sida uu uga xun yahay dhacdadan siisi ayaa dhammaan masaarida ugu baaqay inay ka qayb qaataan howlaha lagu gurmanayo dadka nasaarada ah ee ku waxyeeloobay dabkan isagoona tacsi tiiraanyo leh u diray gaaladii ku waxyeeloobay dhacdada warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa